madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta gudoomiyey shirka golaha wadatashiga qaran ee dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya oo ka furmay madaxtooyada qaranka ee caasimadda ee magaalada muqdisho shirka ayaa waxaa diradda lagu saareeyey xaaladda amniga dalka dhammaystirka hanaanka dimuqraadiyiinta iyo fulinta heshiisyadii hore ee golaha wadatashiga qaran waxaana kaloo looga hadli doonaa dhismaha dowladnimada ee iskaashiga guud ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya iyo sidii loo xoojin lahaa nabadda iyo horumarka dalka shirka waxaa ka soo qaybgalay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagren madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariya iyo madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen iyo guddoomiyaha gobolka banaadir jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud maanta waxa uu furay shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ka qaybgalayaan madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya shirkaas oo maanta si rasmi uga furmay xarunta madaxtooyada qaranka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee magaalada muqdisho shirkan oo ay madaxda dowladda federaalk soomaaliya ee dowlad goboleedyada ay uga wada hadli doonaan xaaladda amniga iyo hanaanka dimuqraadiyadeynta dalka dhaqangelinta heshiisyadii horey loo gaaray iyo arrimo la xiriira dowladdhiska dalka ayaa waxa uu socon doonaa muddo laba cisho ah shirkan oo ah kii tobanaad ee golaha wadatashiga qaranka ayaa waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax jaamac madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam madoobe madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdilcasiis xasan maxamed laftagaraan madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor madaxweynaha hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale kulankan muddada uu socdo ayaa waxaa la rajaynayaa inay ka soo baxaan natiijooyin wax ku olah oo dalka iyo dadka ay u aayaan aad iyo aad ay u mahadsantihiin